للh نxمده ونsتaciنه ونsتغفiره ونcuudu bاللh min شhرuuر أنfusina وmin سaيئaaت أعmاalina maن يهده الlه falaa مضila لah وmaن يضلل falaa hadiya lah وأشhهadu أn laa إilaaha إilا الlه وaxdah laa شhariika lah وأشhهadu أنa مxamada cabdه وrasuuله اllهuma صل عlى مxamd وعlى آlه وأصxaabه wman tabicahum biixsaani ilaa yowmi اddiin ama bacd faslun fii axkaami qaطci sariqa tuugada goynteeda axkaamteedii fasalkiisii weeye haadaa midkaanu faslun waa faasilun mid kala saaraa weeye wixii ka horreeyey waxaa ka dambeeya fii axkaami qaطci sariqati tuugada goynteed wax loo gooyo darteed axkaamteedu fasal u yahay sariqa waxaa la idhahdaa akhdulmaali khufya maalka in si qarsoodiya lagu qaataa la yidhaahdaa sariqa sharciga waxaa la yidhahdaa akhduhu khufyatan dulman min xirsi milihi akhduhu ay akhdulmaal waa maal la qaato wax kale haddii la qaato lama yidhaha sariqa sariqa lama yidhaha wax kale haddii la qaato oo maalan nin caruurta xadaa la arkay waa tuuga gacanta ka gooya maahan waa nin daalima marka sidii kale loo ciqaabi karo iyo tacsiira la adeegsanayo saariq lama yidhaahdo sariqada waxaa la yidhahdaa akhdulmaal maal waa in la qaato khufya qarsoodina waa in lagu qaato haddii uu xoog ku qaato waxaa la yidhahdaa muntahib ama khaasib aa la yidhahdaa xoog hadduu adeegsado lama yidhahda tuug gacangoyna male markaas baab kale weeye haddii uu wada galanoo isbaaraana waa baabkeedu waa soo socdaa hadduusan gelinaasna waa baab kale laakiin saariq lama yidhaahdo mar hadduu xoog adeegsanaa haddii uu orod adeegsanaana mukhtalis aa la yidhahdaa mukhtalis waa dafaay orod uu adeegsanaa wix inta qaato la cararaa caguhu ugu been sheegaa qofka ee si qarsoodiya ku qaadan maa kaasna sariqa lama yidhaha gacan lagama goy karo waana waxay uga duwan yihiin qofka xoogga adeegsanaa waxaa dhici karta ama adugu inaad iska difaacdo amaad gargaar dalbato qofka orodka adeegsanayana waa sidoo kale inaad cagahaaga ku raadido iyo inaad qayridoo tidhaa la ii qabta labadoo waa dhici kartaa laakiin wax aadan u jeedin oo kugu maqanaa u shar badan dadka kaasaa marka la rabaa in la cirib gooyo saasaa sharcigu ugu jidayo xukunka gaarka labadooda saas uga duwan yihin labadan kale gargaaraad ka dalba kartaa asaga xaad gargaar ka dalbaa maba ogidi meelu jira hadda inuu kula fadhiyaa dhacdo warna kama haydin warna kama haydin marka sidaas uga duwan yahay dadka kale faslun wa tuqdacu waa la gooyaa yaddu saariqi tuugga gacantiisa bialaaati sharaa'ida saddex shardi sababteeda lagu gooyaa nusqooyinka gabal saasaa ku taal nusqooyinka gabalna bisiti sharaa'ida ku taalla waana sida waafaqs kitaabka matnigiisa wa tuqdacu waa la gooyaa yaddu saariqi tuugga gacantiisa bisiti sharaa'ida lix shardi aa lagu gooyaa lix shardi aa lagu gooyaa shuruuddaas qayb waxaa laga fiirinaa saariqa qofka saariqaa waxada qaybna waxaa laga fiirinaa masruuqa shayga laxada wuxuu yidhi an yakuuna waa inuu yahay saariqu baaliqan qof qaangaar ah caaqilan oo caqli leh baaliq waa inuu yahay hadduu sabi yahay sabi gacan lagama gooyo waa saqiir gacan lagama gooyo gacan lagama gooye hadduu waxdo hadduu mumayis yahay tacsiiru leey tacsiir ayuu leey caaqilan waa inuu yahay majnuun gacan lagama gooyo hadduu wax dareena leeyahay waa la tacsiira hadduu dareen leeyahayo nuuc tamyiisa leeyahay waa la tacsiira labadaas shardi uu u sheegay labadaas shardi ayuu u sheegay saariqa laakiin afara lagu daraa shardi hal shardi sharaxa idinkugu daray shardiga kale laftirkiisa waa laga fahmaa fiiriya sharaxa mukhtaaran waa inuu yahay waa inaan la qasbin dil lagu qasbay oo layidhi waxaan qaad xoolo islaameed oo meel ku jiraa layidhi soo qaad qasab ku qaad gacan laga goymaa mukhtaaran waa inuu yahay waa shardi saddexaad shardiga afraad multasiman biaxkaami اlislaam qof laasimay axkaamta shareecada waa inuu yahay laasimka waxaa loola jeedaa qof inuu u hoggaansamaa xukunka oggolaaday waxaa soo gelaya laba markaas muslim iyo dimi sharxa waa kan ku yidhi musliman kaana oo dimiyan gaalka isaga xarbiga iyo mucaahad iyo gacanta lagama gooyo laakiin dimigu marka hore tuuba axkaamta inuu waxa weya u hogaansamo muslimiintuba ugu hoos nooli iyaga xukunkooda ku dareersana marka dimiga iyo muslimka labadaas weeye waxaa gacanta laga gooya gaalka mucaahadkaa iyo xarbi iyo waatuu gacanka gool lama yiraa xaayla labadooda midkoodna xarbina hadda dagaalaaba idin kala dhexeeya mucaahadkana aan isnabadgelina idinka dhexayda ee qof kugu hoos nool oo axkaamtaada ogol maaha aan nabadgelye kaa hela nabadgelya diga heleh waay laakiin dimigu muslimku ku hoos nool yahay axkaamta islaamkaa ku dareersanay multazim waa inuu yahay afar shardi shardiga shanaad caaliman bitaxriimi waa inuu yahay caaliman bitaxriimi qof oo xoolahan in la qaataa inay xaaraam yihiin oo tuugadu xaaraam tahay waa inuu caalim ku yahay oo og yahay hadduusan ogayn oo jaahil ka yahay ma bannaana ma bannaana markaas waa caaliman bitaxriimi shardiga ugu dambeeyo lixaadna wa anlaa yakuuna ma'duunan lahu min almaaliki qofka hantida iskale waa inuusan u fasixin hadduu awel yidhi xoolahayga meeshaad ku aragta iska qaado oo inta u dhunto qaato ma laga goy karo gacanta wa anlaa yakuuna ma'duunan lahu min almaaliki waa inuusan ahayn mid loo fasaxay oo xagga maaliga looga fasaxay waa inuusan ahayn lixdaas shardi waxaa laga fiirinaa saariqa lixdaas shardi an yakuuna musliman caaqilan mukhtaaran multasiman biaxkaami اshariica caaliman bitaxriimi wa anlaa yakuuna ma'duunan lahu min almaaliki lixdaas shardi waxaa loo shardinaa saariqa lixdaas marka loo shardiyey masruuqii shaygii la xadaayeyna afar shardiya loo shardina matnigay kuugu taal afartaasu toban shardiya isku noqonaya wa an yasriqa waa inuu xado nisaaban qadar oo nisaab ah nisaabkaasoo qiimatu qiimihiisu rubcu dinaarin ay tahay waa shardigii koowaad qofka waxa uu xaday waa in diinaar rubciis ay yihiin ama wax u dhikanma oo la qiimo eg diinaar rubciis diinaarka waa dahab khaalis ah oo lacag laga dhigay waana afar garaam iyo rubac afar garaam iyo rubac marka sii kala bar afar garaam iyo rubac sii kala bar waa hal garaam iyo wax aad u yar wey rubciiyo afar loo sii qaybinaa rubcii ayaa afar loo qaybinaa marka waa hal garaam iyo wax aad u yar weeye marka qadarkaas waa inuu gaaraa qadarkaas hadduu ka yar yahay hadduu xado gacan lagama goy kara tacsiiru mudana markaas tacsiiru mudana min xirsi milihi shaygaasoo kale meesha lagu ilaaliya waa inuu ka xadaa shayga uu qaatay ashyaada shay walba meelaa lagu ilaaliya xoolaha meelaa lagu xareeya baabuurta meelaa lagu xareeya lacagta iyo dahabka meelaa lagu xareeya maacuunta guriga meelaa la dhigaa dharkana meeluu leeyahay amwaasha maal walbaa meel u manaasibaha jirta meesha uu ka qaaday meel u manaasibo inay qofka musaafirkaa meeluu dhigtaa alaabta maalan jidkaa taagan tahay musaafiraad tahay boorsaad sidataa meesha agtaadaad dhigatay waana fiirinayda banu aadanaad tahay gaari adoo gaariga ii jooji mkaa hoos ka qaatay waa la waayey mar dambaa lagu qabta waa tuug maxaa yeelay musaafir meeshaas waa dhigtaa boorsada laakiin haddaad gurigaaga banaankiisa dhigato boorso musaafir matiid boorsaad guriga banaankiisa dhigatay wuu qaatay boorsadiina waa lagaaga soo celaa waana tacsiir laakiin gacan lagama goy karo maxaa marka meel la degan yahay banaanka la yskama dhigto boorsooyinka dahabkiiyaad waxaa dhigatay jikada lacagtii jikadaa dhigatay meesha maacuunta la dhigo tuugaa yimid waa qaatay gacan laga goyma laakiin hadduu maacuunta ka qaato jikada waa laga goyna maxaa yel maacuunta waa la dhigaa meeshan jikada laakiin lacag iyo dahab lama dhigto marka waxaa la rabaa shay walba meeshii la dhigi jiray waa inuu yaalla haddaad adigu dayacaad samayday maya gacan laga goyma shay walba meeshii la dhigi jiray waa inuu yaalla xataa markaad gaari rabto fiiri waddadaanad mare gaariyaad rabtaa boorsaa jiidayda ta waddada dhex dhigto haddaa iska tagto tira meelahana gaari ka soo raadaho la qaato maya laga goyma xale lagama tago boorsada ha lagama taga waa la fiiriyaa markaa jidadka meel agtaada dhigato waa la fiiriyaa ama qofaa la idhaha ii fiiri marka waxaa la rabaa shayga dayacaad adugu inaadan ku samayn sidaasaa lagaa rabaa waa shardigii labaad laa milka wax milkiye lahu saariqa waa inuusan ugu sugnaan fiihi masruuqa shayga laxadaa waa inuusan milki ku lahayn qofuu ka kiraystay shaygan baabuurkan qofuu ka kiraystay qofkiiyuu ka haday isagaaba iskale soo maaha gacan laga goy mayo qofuu caariyahaan u siiyey shaygan qofkii caariyada haystay uu ka haday isagaaba iskale soo maaha ma laga goynaa gacanta qofuu dayn ka qabo uu rahan ugu dhiibay qofkiiyaa haysta rahantiiu xada gacan laga goyma gacan hadda laga goyma haddii lagu yidhi qofkii dembi ma gelin maaha ee gacan goyn un baan ka hadlaynaa markaa gacan laga goyma isagaaba iska leh isagaa iska leh waa shardigii saddexaad shardiga afraad walaa shubhata wax shubhaa fii maalilmasruuqi waa inuusan ugu sugnaan walaa shubhata wax shubhaa lahu waa inaysan u sugnaan saariqa fii maalilmasruuqi kan laga xadaayo maalkiisa dhexdiisa minu xaggiisa wax laga xadaa qofka wax laga xadaa maalkiisa waa inuusan shubha ku lahayn waa maxay shirkayba ahaye labadoodaa shirko ahaa markaasuu wax xaday gacan laga goyma sida kalea loo xisaabtama maalkii aabbihiis weeye ama awowgiis ama hooyadiis caruurkiiyaa xaday gacanta laga goyma xaylay markuu gaajoodaaba laga biila shubhu ku leeyah wuxuu leeya waa gaajoonaa inuu yidhahdaa dhacda oo hadde xaqanba ku lah ama aabbiyaa xaday maalkii caruurkiisa uu xaday ama hooyadiia xaday gacan laga goyma amase waa baytulmaalkii bankigii dawladdu xaday laga goymaa gacan sababtoo ah xaq inuu ku leeyaha dhacdo xataa hadduu qani yahaa layidhi wax nuuc shubahaa jirta sababtoa markuu bakti tego waa meesha wax uu ku leeyahay ka mid taale marka nuuc shubhaaha waa inaysan jirin nuuc shubhaa addoonkiiya sayidkiisa xoolihiisa xaday gacan laga goymaa xoolahaagiiya xoolahaagii xadaa laleeyahy sayidow xoolahaagii ah xoolihii xaday ayagaa isxaday a laleeyahy marka waa inaan shubha meeshaas ku jirin wax shubhaah waa inaysan ku jirin haddii lagu yidhi gacan laga goymaa macnaheedu maahan ma dembaabin maahan la ciqaabi ma maahan ee waxaan laga hadlaa gacan gacan taas goynteeda bisaan hadda ka hadlayna annaga afartii shardina waa taasaba masruuqa wa tuqdacu waa la goynaa marka tuugnimadii markay sugnaato shuruudii la helo halkaa laga goynaa wa tuqdacu waa la goynaa yaddu gacantiisa gacanta alyumna midigta min mifsalilkuuci curcurka kala goyskiisaa laga goynaa kuuca waxaa la yidhaah kafka kafka iyo saacidka meesha iskaga degan yihiin oo dhaqdhaqaaqayda intaas kafka ah ama calaacasha ah intaas kafka ah ama calaacasha ah iyo dhudhunkan meesha ay iskaga dhegan yihiin oo kala goyskaa xariga inta looga xidhaa gacantan fooddeeda xarig looga xidhaa markaasaa rag xoog lala leeyahay dhifta markay halkaas ka kala baxdo aad bir af badan kow looga siinaa markaasaa saliid karkarayda gacantiisa afkeeda aad saas loo gelina waxaa la rabaa xididada afkoodu inay gubtaan oo aan dhiig ka daadan oo uusan dhiigbax u dhiman isagaa loogu naxariisana saliiddan tan isagaa loogu naxariisana si uusan dhiigbax ugu dhiman waayo dhiigbax inuusan u dhimana laga rabaa meesha markaa kow la siiyo aa la guba saliid karkarayda saas afka gacanta la wada gelinmaa meesha la gooyaa la taabsiina xidid walba afkuu ka gubana waa joogsana dhiig dhiigga inuu joogsadaa laga rabaa marka halkaasaa laga goynaa gacanta intaas yartaa lulato shanta farood iyo inta ku dhegan oo yartaa isla lulata marka la kilkilo intaasaa la goynaa fa in saraqa hadduu xado aaniyan mar labaad rijluhu qudicad waa la goynaa rijluhu lugtiisa alyusra bidixda lugta bidixdaaha la goyna ayadana aanqawyada ama kuraamaha halkaas ayaa inta xarig inta foodda looga xidhoo la dhufto markay kala baxdo aad bir af badan kow looga siinaya saliid la taabsiina kulu khalaas marka lugtaa la goyna halkaa hoosaa laga jaraya inta lulanayda lugta gomadda intaas ah intaasaa la jara fain saraqa hadduu xado taaniyan mar labayda qudicad waa la goynaa rijlu lugtiisa lugta alyusraa bidixda fain saraqa hadduu xado aalian mar saddexayda mar saddexaad hadduu xado ilaa naftu waxay barato waa baaskeeda la yidhi oo waa qatar xataa haddii la gooyo waxaa la yidhi waa lulanee gacanta tuugnimada badata fain saraqa hadduu xado aalian mar saddexaad qudicad waa la goynaa yaddu gacantiisa alyusraa bidixda oo markii labaad maxaa gacanta bidixdaa loo goy waa ee mayama oo loogu roonaana lugta bidixda waxaa loo jaraa haddii gacanta kale la jaro kuu ka weysaysa ku wax ku qaada suu najaas iskaga mayra asagaa loogu roonaanayo gacanta mideeda kale aayadda qur-aanoo aan ka hadlayda isbaaraleydana lug iyo gacan isdhaafa ayay ka dhigtay dadkii xoolaha qaatay lug iyo gacan isdhaafa marka mar saddexaad hadduu yaro gacanta bidixdaaha la jara fain saraqa hadduu xado aalian mar saddexayda qudicad waa la goynaa yaddu gacantiisa alyusraa bidixda fain saraqa hadduu xado raabican mid afrayda isagoo saddex ka maqan tahay haddana wa xaday qudicad waa la goynaa rijlu lugtiisa alyumna midigta lugta midigtaaha laga jara afartaba markii la jaro hadduu afka ku qaado oo afka inta qaliinuu qaadaah jiidana fain saraqa hadduu xado bacda daalika cuzira waa la tacsiira qowlkaasaa xoog badan wa qiila waxaa layidhi yuqtalu waa la dilaa sabran toog sabriga waa xabsi ta meel lagu xidhaa lagu dilaa waay ta tiir qofka markaa la tooganayay geed ama tiira meelaa lagu xidhaa saas wey sabran marka toogaa lagu dilaa wey meelaa inta saas tiira loogu xidho aa la dilayaa shartiisa ummadda laga reeba taas waa daciif waxay tahay qowlka qawiga waa la tacsiira faslun fii axkaami qaaici dariiq wadagoyska ama isbaaraleyda axkaamtooda fasalkoodii wey wa qudaacu dariiqi kuwa wadada gooya calaa arbacati aqsaamin qaybyaalo afara korkooday ahaadeen inamaa jazaau ladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascauna fi lardi fasaada an yuqataluu ow yusalabuu ow tuqadaca aydihim waarjuluu min khilaafin ow yunfaw min alard marka aayaddaa suuratulmaa-ida weeye isbaaralayda waa dad ilaahay ku tilmaamay inay ilaahay la dagaalamayaan rasuulkiisana ay la dagaalamayaan muxaaribiina laydhaha marka xiraadaaba laydhaha isbaarada xiraada a laydhaha sharciga xiraada xiraada xiraada macnaheedu waxay tahay waa dad ilaahay iyo rasuul la dagaalama dadka isbaaralayda wa qudaacu dariiqi kuwa wadagoyga isbaaralayda calaa arbacati aqsaamin qabyaalaha fara korkooda ayay ahaadeen in qataluu hadday wax dilaan walam ya'khudul maala maalna aysan qaadan waddaday galeen dad oo waddada marayay dileen xoolana ma qaadan qutiluu waa la laynaa ayaga dadkay dadkay dileen dadka dhaxalkooda leh wax la weyddiinma la dhihi maayo ma dilaydaan mase waa cafayda ma lada maba bannaana imaamku ma cafi karo dadkii ay dadka ka dileen ma cafi karo waa waajib maxaa yeele ayaga shartoodu waa shar ummadoo dhan taabanayda saas darteeda qofna ma cafi karo maahan dadkay wax ka dileen inay dhihi karaan hanalo hanala ka cafiyo diyaana la siiyo hala cafiyo qof cafi kara ma jiro ayaga waa xad ilaahaya lale maaa dadkan ilaah iyo rasuulayba la dagaalamay marka haddaysan wax xoolaa qaadan oo ay dad laayeen qutiluu waa la laynaa wa in qataluu hadday dileen dad wa akhaduu maala maalna qaateen qutiluu waa la dilaa wa sullibuu waana la laalaadina geedaa la inta la dilo aa geed la sura marka meeshaa saddex maalin markuu surnaado kadib aa inta la dejiyaa la aasa tuugga laftirkiisa gacanta laga jaro meeshaan surkaaha loo geliyaa dhowr maalin kadibaa la aasa inta xarigan lagu xidhaa oorta loo suraa gacanta laga jaro hoogaa arrintu inay caanbaxdaa la rabaa hoo la ogaado hal qof waxaa la rabaa marka xadka laga oofiyo in lagu nasto oo sharta ay uga joogaan badanka ummadda wixii haddii la qariyo marka ujeeddadii lalahaa laga helima marka geedaa laga laalaadina marka la dilo kuwa isbaaralayda wa in akhadul maala maal hadday qaataan walam yaqtuluu dadna aysan dilin tuqadacu waa la goynaa aydiihim gacmahooda wa arjuluhum iyo lugahooda min khilaafin isdhaafaa loo jaraa lug iyo gacan isdhaafaa laga jaraa gacanta midigtaa iyo lugta bidixdaa labadaasa marka hore la jara hadday mar kale isbaaro dhigtaana labada kalea la jara labada kale aa la jara wa in akhaafu sabiila waddada hadday dadka cabsi geliyaan waddada maraha walam ya'khuduu maalan maalna aysan qaadan jidkay galeen jidkaas waa go'an yahay yaan la soo marina yidhahdeen dadkay argagixinayaane dadna dili maayaan xoolana qaadan maayaan wa in akhaafuu hadday cabsi geliyaan asabiila jidka walam ya'khuduu maalanna aysan qaadan walam yaqtuluu dadna aysan dilin xubisuu waa la xabisaa wa cusiruu waa la tacsiiraa waa la xabisaa meeshaas meelan ahaynaa lagu xabisaa imaamkaa xabisaa isagaana tacsiira wey wixii uu u garto ciqaab uu is yidhaahdo oo kuwaas hore ka yar uu ku tacsiira waman taaba qofkii toobad keena minhum isbaaralayda xaal uu ka mid yahay qabla alqutrati calayhi intaan la awoodin intaan la soo qabanoo isagu toobad keena markaasuu yimid uu yidhi anuu ilaahanu toobad keenay isbaaro dambe dhigamaa uu yidhi waman taaba qofkii toobad keena minhum min qutaaci dariiq xaal uu ka mid yahay isbaaralayda qabla alqutrati intaan la awoodin calayh korkiisa waa intaan la soo qabanoon imaamku soo qaban saqada waxaa ka dhaca canhu xaggiisa alxuduudu xuduuddii alloo waajibka ahayd ayaa ka dhace oo wadagoysnimada ku saabsaneed taasaa ka dhacayda taasaa ka dhacayda xuduuddii gaarka aheedoo isbaarada ku saabsaneed taasaa ka dhacayda wa uqiduu waana laga qaadaa bilxuquuqi wixii xuquuq banu aadana uu qaatayna waa laga qaadaa hadduu xoolo banu aadan qabay oo xuquuq ama qof uu dilay qofkiiya marka uu wax ka dilaya la xisaabtama hore lagama dili karo imaamku ma dili karo daduu dilay xooluu dhacay waa toobad keena imaamku ma dili kara inta soo xiro uu dadkii uu dadka ka dilo u yeedha uu leeya qofka waa kana dad makaa dila haye xaa laguu sameeya hadduu yidhaah la ii dilo waa loo qisaasa hadduu yidhaahdo la dili maaye diyaha layga siiyo diyaa looga qaada dadku xoolaha ka dhacay xoolihiyaa looga qaada qof caadiyoo dembi galayuu noqona marka laakiin arrintii waajibka aheed oo xadka ilaahay aheed oon laga leexleexan karin waa laga cafiyey markaas ilaaha ka cafiyey faslun fii axkaami siyaali weerarka axkaamtiisii uu fasal yahay wa itlaafilbahaa'imi iyo xooluhu waxyaalaha ay baabi'iyaan fasalkan wuxuu ka hadlaa qof haddii lasoo weeraro ama waxa weerara dad ha ahaadeen ama duunyo ha ahaadeen qof haddii lasoo weeraro loogu yimaado naftiisa ama maalkiisa ama eelkiisa iyo wuxuu kaloo ka hadlaa xooluhu waxay dilaan ama baabi'iyaan faslun fii axkaami siyaali weerarka axkaamtiisa iyo wa itlaafilbahaa'imi xoolaha waxyaalahay baabi'iyaan xoolaha baabi'intooda macnaha xooluhu wixii ay baabi'iyaan wamanqusida qofkii loola soo qasto bi'adan dhib fii nafsi nafsadiisaa dhib loola soo qastay asagaa la rabaa in la dhiboo la dilo ow maalihi maalkiisaa dhib loola soo qastooo maalkiisiyaa la rabaa in la qaato haba yaraado hadduu raba maalkaasuy ow xariimihii eelkiisii aa dhib loola soo qasday oo xaaskiisii ama gabadhii uu dhalayaa la doonayaa in la kufsado oo xaaskiisii ama gabadhii uu dhalay eelkiisii aa la doonayaa in la kufsadoo lagu xadgudbo ayaa la doonayaa waa lagu soo xadgudbay marka mantii shardiyad ahayd jawaabkeedii faqaataladan maahan waa ku cadfanta jawaabkii waa soo socdaa waman qusida mantaa shardiyaa qusidadaasa marka faqaatada waa lagu cadfaa waman qusida qofkii loo qasdo bi'adan dhib loola soo qastooo dhib lala soo doonto fii nafsihi nafsadiisa asagaa la dili rabaa ow maalihi maalkiisa loola soo qasdo ow xariimihi eelkiisa loola soo qasto oo faqaatala dagaalamaa can daalika can dafci daalika arrinkaas iska difaaciddiisa xaggeeda ka dagaalama oo arrintii iska difaaca naftiisii maalkiisii ehelkiisii oo waqatala wax dila marka oo waqatala dila assaa'ila kii soo weeraray falaa damaana calayhi waa kaasa jawaabkii manta falaa damaana wax damaana calayhi korkiisa ma ahani qofaa soo weeraray naftiisa ama xoolihiisa ama waxa weeyaan eelkiisa waa isdifaacay qofkiyuu dilay wax lagu leeyahay lama arko qisaas laguma le diya laguma le dembi ma gelin laakiin shardi waxaa yidhahda culummadu shardi waxaa ah markuu isdifaacaa sida ugu fudud inuu isku difaaco maalan tuuggaan waxba ma waato waa aad hurdayda waxaa arka isagoo gurigii u soo dhacay caawa tuug bax haddaad tiraa waa carara ma bannaana inaad disho haddaad dishaa lagugu leeyay wax u haysta male fiiri haddaad dishaa lagu leey waxaa u dili sida ugu fudud war tuugka qabta haddaad tiraa waa carara khalaas ama wuxuu wataa ul garuuna burris weynuu wataa adigana seefaad ma haysataa ama hub kaleo ka katarsanaad haysataa qori iyo waxbaad haysataa ta la soo baxday uu markuu hubka arka waa carara qofkan soomaa ma dili karti kuma dhifo karti maadaama carar adiga inaad isdifaacdo waa in muhiimadaadu laakiin asagiyaaba hub khatara wata ama seefaad haysata asna seefu wata ama qoryuba wata marka koowaad haddaad hasho waa ku dila aad aragto inuu dhex taagan yahay ad ku dhufatay gacanow ka jabay qoriga xaggu ku dhacay ma dhiibi tiri karti isma raacsiin karti xayle waaba jabay xaad ka rabtaa hubkiiba waa ka dhacay adiga ujeeddadu ma ahayn qofka inaad disho ujeeddadu dafci ah sida ugu fududaad u difaace waa markaas markaan wax lagugu lahayn laakiin isagio sii cararayo dhabarka ku dhufato haddii markii hore aad hal nabar ku dhufato oo uu cararo oo isagoo sii carara mid labaad aad ku dhufato oo uu dhinto diyadii barkeeda lagaa raba maxaa midka horea fasax ahaa laba nabaruuna u dhinto kii horeeto waxba laguguma leh nabarkii dambaa lagaa raba diyadii barkeeda lagugu leey barkeedaa lagugu leey kaasu wuxuu ahaa cadowgii saa'ilka ahaa wa calaa raakibi daabbati daabadda qofka saaran korkiisa waxaa ahaaday damaanu maa shay inuu damaanoo gudo atlafathu ay baabi'iday daabatu daabadiis daabadda qofka saaran ama faras ama geel ama qofka baabuur hadda lagama hadlayo meeshaan baabuur meeshaan lagama hadlaayo waxaa laga hadlaa noolaha geel ari lo hadda ari waxmanu dileen waa geelii oo kale iyo faraskii oo kale iyo dameerkii oo aduu wixii wax diloo noolahaasaa laga hadla lagama hadlaayo baabuur baabuur baab gaara wey waqtigii kitaabkaan la qorayana baabuur ma jiro markii dambeo baabuur soo baxayna culummadu fiqigay ka qoreen kutubay ka qoreen baabuur waxaa wax loogu yeeshaa horta soomaalidu meelay ka khatar yihiin oy ka qaldan yihiin baabuurka qof kalehay ku dhegaayeen haddii baabuur wax yeelo qof kale inuu gaari leeyahay maa dembiya see wax loogu yeesha maxaad gaari u yeelatay maa laleeyahy ma dembiya inuu gaari yeeshaa waa dulmi darawalka saas u aadi maayaan waxay isleeyiin wax ma haysto ayaga xoolaa ka maqan xalaal miya mase xaaraan ka fakeri maayaan miskiinka gaariga lahay nable ay lahayn gaarigaagaa dhibkaan geysta qofka gaariga leh hadduusan darawalkii gaariga waday ahayn wax laguma yeesho waa dulmi in la aada darawalka goormaa wax lagu yeeshaa tacaddi iyo taqsiir bis labadaasaa wax lagula yeeshaa wax kastoo gaarigu baaba'shay laguma lah gaariga hadduu nadaam ku waday gaarigii biyaha waa fiiri olyada waa fiiri taa'irada waa fiiri asagu waa khabiir gaariga waa yaqaan sida loo wado xadgudub kuma wado hurdi maa sheekaysa ma wax dhegaysa maa canjala dhagaha uguma jiraan si sax u wadaa waa soo jeedaa waa u fiirsanaa gaarigoo saas loo wado arki mayn balaayaa waddadii godka dhex qodday waa ku dhacay waa rogmaday qofna laguma leh boqol qof hadday ku dhimato xayle muxuu halleey muxuu halleey see wax loogu yeesho waa iska waday gaarigiisii carruuraa ku daba dhegay warba kama hayo waa dhacay waa dhintay ta la soo raadsadaa laleey waa lagu leey saa loogu leey carruurkaa isaga ku daba dhego daalim ahaye hadduusan daalim ahayn se asaga iska dhintay see wax loogu leey midaa gaarigiio la wada wuxuu le ii jooj ii jooj gaarigion istaaginuu ku dhega waa ka dhaca taayirku ku dhaca waa mara waxba laguma lah yaa yidhi taayir isku dhig gaarigu ha istaageen maa sugu waxaa la rabaa qofkan inuu isagu darawalku qalad sameeyo qalad waa inuu sameeyo qofuu marsiiyey gaarigii taayirada ma firin taayiray la fadhiyo kaasuu kiciyuu dhaqaaji waa rogmaday wax alle wuxuu geystaa lagu leey biyihii ma fiirin olyadii ma fiirin gaarigiyaa wax ka qarime dadu wax yeelay xooluu wax yeelay waa lagu leeyay gaarigii isagoo wadaayuu hurdooday waxbuu yeelay dad waa lagu leey qaabkii xawaarihii saxdaa xawaaraan aha inuu ku waday waa lagu leey wuxuu geysto calaa kulli xaal waa inuu qalad sameeyo waa inuu qalad sameeyo waa inuu qalad sameeyo waa inuu qalad sameeyo laakiin soomaali gaangestarre ku ah ku jiroon laga garhelin midaa gaari fiiri laba boqoloo kintaal loogu talagalu sideed boqol saaro sideed boqol waa kun rimoor furka dambe iyo furka hore markaasaa fiiriya bal waxa gaarigaas uu saar meel dalcada gaarigu marayaa birtii isku xidhiiraydaa kow tiri tagjiidi waayey wixii weynankiisa furkiiyaa gadaal u laabtay gadaaluu orda mogta isagona kiyu iska sii wataa war ma hayo gaari yaroo soo socda inta gadaal gadaal ugu dhacay buu baaba'shay iyo ninkii saarnaa nin shiikhaa loo keenay shiikh kitaabka ilahay nagu xukmi isagiyaa socda kitaabka ilahay maanu ku xukmiya haye sidii u sharaxeen ta tegayuu qoladii gawaarida rarkooda u xil saarneed oo iska tiqiinay uu u tegey markaasuu yidhi gaarigan imisaa loogu talagalay in la saaro intaas ayagu weydiiy maxaa qaad saarteen siddeed boqolan saar markaasuu yidhi waa lagugu leey markaasuu yidhi kitaabka ha dhigaya in lagu leey haa soomaalina cadaalad ma tida dada isaga wax u xukmin cadaalad waxaa tahay markaas isaga wax u xukmido bis waa lagugu leey markaasuu yidhi waa kitaabkaana dhigaaya haye wuxuu leeyahay hadduu xadgudbo waa lagu leeyahay markaasuu yidhi inaan xadgudbay kitaabkaa dhigaayo markaasuu yidhi dadkii yiqiinay oo gawaaridan yiqiinay ilaa gaariga markii la soo sameyn buugaa lagu soo daray soo maha buugaagtiyayba ku qoran tahay intaasaa loogu talagalay ka badan waa xadgudub markaasuu yidhi buug talyaaneed ugu xukuntay a buuggii xunkaa talyaanku soo qoraad igu xukuntay yidhi ama kitaab elaan kuu soo aaday kitaab diin ilahay warkamahayd ordigata miska qof gangester marka yaa wax ka qaban karo dawladaa la rabaa markaas qaadiya ninkaasoo kale loogu talagalay wadaad meel fadhiya wax kama qaban karo ma garad wax walba cid la weydiuley wuxuu rabaa in kitaabku yidhaahdo gaariga ina tareega waxaa loogu talagalay intaas in la saaro uu rabaa inaad kitaabka ka akridu iri saas in kitaabka saas laga akriyuu rabaa laa ilaaha illaa anta jaahilsana war kitaabku waddo la maruu sheegaa kitaabku wuxuu kuu sheegaa waddo la maro wuxuu ku leeyahay qofku hadduu xadgudbo waa lagu leeyahay inuu xadgudbayna qofka shaygan yaqaana la weydiina ma xadgudbay mase ma xadgudbin dadka yaqaana la weydiina soo ma markaasu isagoo wuxuu rabaa cali markuu rari rabo gaariga ina taraaga intaasaa saaro hadduusan saarin waa lagu leey intaasu rabil qofka marka daabadda saaran daabadda halkan looga hadlaa waa daabadda noolaha oo wakhtigaas jirtay oo geeli loodii ama fardihii ama seedameerihii kuwaasay ahaayeen wa calaa raakibi daabati daabadda qofka saaran korkiisa waxaa ahaaday dammaanu maa shay dammaantiis atlafadhu ay baabi'iday daabatu daabaddiisa waxay baabi'iday ha ku dhufato lugta hore ha ku dhufato lugta dambe ha qaniinto waa isku mid wixii ay baabi'iday waa lagu leeyay maxaa yeele waa aalad markaas iyadu daabaddu waa iska aalad wakadaalika wakhtiga xoolaha la xirto hadduu xarigga ka furo waxay hallayda waa lagu leeyay laakiin wakhtiga xoolaha ay daaqaan hadduu sii daayo wakhtigaas ay beer islaameed ama baabi'ido laguma laha sababtaa wakhtigaas wakhtiga xooluhu daaqaana loogu talagalay dadka beeraha laha la rabaa inay waardiyeystaan beertooda wakhtiga loogu talagalay in la seexdana dadka xoolaha laha la rabaa xoolooda inay ceshadaan saasaa la rabaa faslun fii axkaamil buqaad fallaagada axkaamtooduu fasalu yahay buqaad waa mucaaradka imaamka muslimiinta ee caadilkaa dadka mucaaradka ku ah oo xukunkiisa diidan ah la yidhaha buqaad waa jamcu baaqin sharaxa fiiri wahum firqatun waa koox kooxdoo muslimuuna muslimiin ah kooxdoo mukhaalifuuna khilaafsan lilimaami alcaadili imaamka caadilka imaamka hadduusan caadil ahayn madaxweynuhu kooxda buqaadda markuu la dagaalama loogu tegi ma iska dhiciyaa laleeyahy ma loogu tegaayo aadi mayd sababtoo ah asagu soo cadligii kama tegin qof aan caadilayn xaa ku garab dhigay adiga gaalo markuu la dagaalama waa la garab siina waa loogu tega laakiin koox fallaagaahoo muslima marka ishayaan maya haba loogu tegin maxaa yaele asagaa waxa weeyaan ka leexday dariiqii saxda ahaa marka jawrkiisa iyo dulmigiisaay ka imaanayn fallaaganimadu laakiin imaamkiiyo caadil ah hadday ku fallaagoobaan waa waajib in loogu tago waa waajib in loogu tago markaas wa yuqaatalu waa lala dagaalamaa ahlulbaqi dadka oo gardarrada eelka u ah bialaai sharaa'ida saddex shardiyaa lagula dagaalamaa dagaalkana waxaa ka horeeya waxaa waajib ah in madaxweynuhu u diro qof yidhaahda xaa idinka maqan maxaa tabanaydaan qof yidhaahda waa waajib intaan dagaalku dhicin qofkaasu marka hadday sheegtaan wax laga halleeyey imaamkaa laga rabaa wixii laga halleeyey inuu ka suuliyo oo dulmiga uu ka suuliyo haddaysan sheegan oo ama iska aamusaan ama waxaan saxayn ay ku hadlaan waa la waaninaa dagaalna waa loogu ballanqaada waxaa la yidhaha rabbi ka baqa joojiya fallaaganimada haddaad diiddaanna dagaal ku talagala saasaa la leeyahy intaasaa ka horrayda marka wa yuqaatalu waa lala dagaalamaa ahlulbaqyi gardarrada kuwa eelka waa bialaai sharaa'ida shardiyaalo saddexaa lagula dagaalamaa an yakuunuu waa inay ahaadaan fii manacatin difaac kuwo awoodle waa inay yihiin haddaysan awood lahayn ee dagaal uma baahnayn waa la soo xidhaa qofka maxaa loola dagaalamaa mar haddaysan awood lahayn waa inay awood hub iyo ciidan iyo hogaamiye leeyihiin saddexdaas ciidan iyo cadad iyo hogaamiye hogaamiyahaaskuusan madaxweynenimo sheegan hadduu rabo waa inay ciidan leeyihiin taysan ciidanba meeshii joogin ee qofka waa la qabtaa waa la xidhaa xaa loola dagaalama ciidan hadduusan jirin tan kale waa inay hub haystaan qofaan hub haysan waa la soo xidhaa kan saddexaadna waa inay hogaamiye leeyihiin ay ka dambeeyaan haddaysan hogaamiye lahayn ma dagaalami karaan waa la kala cayrina ilaa qof qof la socda male mar haddaysan hogaamiye lahayn awood male awoodda kow waad hogaamiyaha markay saddexdaas isla helaan markaas waa marka lala dagaalamaa waxaana ka horreeya arrintaan sheegnay an yakuunuu waa inay ku sugnaadaan fii manacatin difaac isdifaacid iyo awood weyn wa an yakhrujuu waa inay ka baxaan can qabdatilimaami imaamka gacantiisa imaamka gacantiisa waa inay ka baxaan maxaa loola jeedaa waa inay ka tala diidaan ooy maamulkiisa diidaan ama amaru siiyey diidayaan ama xaq lagu leeyahay diidayaan xaq lagu lahaa ama sekadii ama xaq kale oo lagu lahaaya diidaya leeyan bixi mayno ama sekadii ha ahad amase maamulkiisa iyo awaamirtiisayba diidaya wa an yakuuna lahum waa inuu u sugnaaday ta'wiilun saa'iqun marka la leeyahay buqaad magacaas fiiriya magacaas goormay qaadinayaan ta'wiil oo oo macquula waa inay sheegayaan waxaas aan ku haysannaa sharciga ilaaha ogolo in lala dagaalamo waa inay leeyihiin ee hadday leeyihiin waa qaldannahaye kursi doonaanna lama yidhaha buqaad markaas waa mooryaan kale magaca buqaad layna qaadan maayaan buqaaddu magacay leedahay axkaamay leeleedahay soo socod waa inay sheeganayaan ta'wiil waxaasu halleeyey waxaasu halleeyey sharcigaa dhigaaya in lala dagaalamo waa inay leeyihiin baaca xaq nooguma le wax waa inay un sheeganayaan wax oo xoogaa iyaga markaas la ah sax oo isleeyihiin sharcigay ku saxanta waa inay markaasaa buqaad laydhaha markaasna qof caalimaha loo diraa shubhada ka suuliye shubhadaa laga suulina sida cali khawaarijtii ugu diray afar kun iyagoo meel ah oo jooga uu u diray cabdullahi ibn cabaas u diray laba kuna ka toobadkeen intii kalena waa ciribgooyo toban carabtay maahan marka waa noocaas marka waa in ay wax ta'wiishanayaan ayaga markaa sidaana loola dagaalamaa walaa yuqtalu la dili maa asiiruhum maxbuuskooda kii la soo qabto ma bannaana in la dilo xataa kii carara ma bannaana in la dilo kii dhaawacma waa kana asna waa soo socdaa walaa yuqtalu la dili maa asiiruhum maxbuuskooda la dili maa walaa yuqnamu maaluhum maalkoodana la qaniimaysama maalkoodu waa xaaraan waa maal muslim ma la qaniimaysan karo walaa yudafafu la dhammaystiri maa calaa jariixim dhaawacooda dhaawacoodana ma la dhammaystiri karo kii dhaawacna kii hubka dhigana lama dili karo kii cararana lama cayrsan karo kii carara lama cayrsan karo kii hubka dhiga lama dili karo kii dhaawacma lama dhiibi tiri karo tii la qabto lama dili karo kulligood waa in lena maalkooda lama qaadan karo walaa yudafafo lama dhammaystirka calaa jiran faslun waman irtada qofkii ridooba can ilislaami diinka islaamka ka ridooba ustutiiba waa laga tooba dalbaa alaaan saddex maalin qofkii diinka islaamka ka baxa diinka islaamku ka baxay wuxuu uga baxay niyo ictiqaad ictiqaad oo gaalnimaa amase qowl gaalnimo ah amase ficil gaalnimaa saas ku mid wuxuu caqiideeyey caqiide gaalnimaa caqiide gaalnimaa sida ilaahay addoommada inuu shabbaho oo kale uu caqiideey waa gaal amase wuxuu ku hadlay hadal gaalnimaa ilaahayuu caayey rasuulkiiu caayey diintuu caayey malaa'igtuu caayey waa gaal amase wuxuu sameeyey ficil gaalnimaa kitaabkii qur-aanku ku istaag ama meel qashinquba warqad xooga magac ilahay ku qoran yuhu meel qashinquba ku rid meel wasaq waa gaal waa gaal marka ama caqiid ahaan ictiqaad gaalnimahu caqiideeyey ama qowl gaalnimahu ku hadlay ama qowl gaalnimaa uu ku hadlay amase ficil gaalnimahu sameeyey saddexda ahlu sunna waljamaaca waa ku ijmaaceen in lagu gaaloobo saddexdaba faslun waman irtada qofka ka ridooba can ilislaami diinka islaamka waa gaalnimada nuuca ugu xun inta gaalnimaa gaalnimada ugu xun afxashu anwaaci اlkufri waa kan ku leh waxawen sharaxa inta gaalnima waa nuuca ugu xun waman irtada qofka ka ridooba can ilislaami diinka islaamka ustutiiba toobad ah laga dalbaa alaaan saddex maalin saddex maalin alale toobadkeen hore lagama dilaayo saddex maalinaa toobad laga dalbaa fain taaba hadduu toobad keeno fain taaba hadduu toobad keeno falamru waadixun wey jawaabkii waa iska cadiya fain taaba hadduu toobad keeno khulliya sabiilu waddadiisaa loo bannaynaa waddadiisaa loo bannaynaa wain lam yatub wailaa wain lam yatub hadduusan toobad keenin oo gaalnimadiis uu ku sugnaado qutila waa la dilaa walam yuqasal mana la mayrayo walam yusalla calayhi mana lagu tukanayo salaad janaasaah walam yudfan mana la aasayo fii maqaabirilmuslimiina qubuuraha muslimiinta lagu aasi maahe meelahaas inta godqashi meelahaas looga qodaa lagu ridaa haddii qabuuro gaala aysan ku oolin hadday qabuuro gaala yaallin qabuuraha gaalada lagu aasa faslun taariku salaadkii uu fasal yahay wey faslun wa taariku salaa wa taariku salaati salaadda qofkii ka tegey kaa'inun calaa darbaynin laba nuuc korkoodu ahaaday qofka salaadda ka tegey laba loo qaybiyaa axaduhumaa midkood an yatrukaa waa inuu salaaddii ka tago hayra muctaqidin xaal uu yahay midaan salaadda aaminsanayn liwujuubihaa waajibnimadeeda waajibba iguma ahan uu leey waajib iguma ahan uu leey axadumaa midkood an yatrukaa waa inuu salaada ka tago hayra muctaqidin xaaluu yahay midaan aaminsanayn liwujuubiha waajibnimadeeda fa xukmu xukunkiisu xukmulmurtadi wey kaas waa murtad xukunkiisana waa soo barat sidii la sheegaa loola dhaqma wahaani nuuca labaad an yatrukaa waa inuu salaadii ka tago kasalan liajli lkasal wehsi daraaddeed ilaa waqtigii dhammaaday duuraa galay waa og yahay inuu galay ilaa casig la gaaray ma tukan khalaas muctaqidan xaal uu yahay mid aaminsan liwujuubihaa salaadda waajibnimadeeda fa yustataabu waa laga tooba dalbaa toobadkeena laleeyahay ilaahay u toobad keenoo salaadda tuko fa in taaba hadduu toobad keeno fa in taaba hadduu toobad keeno oo wasallaa uu tukado khulliya sabiiluhu waddadiisaa loo bannaynaa wa ilaa in lam yatub hadduusan toobad keenin qutila waa la dilaa xaddan xad ahaana loo dilaa laa kufran shaaficiyadu saasay qabaan gaalnimo loo dili maahe xad aa loo dilaa ilaahay xaqiisaa loo dilaa wa kaana xukmu xukunkiisuna wuxuu noqonaa xukma almuslimiina muslimiinta xukunkooda oo waa maxe waa la mayraa waa la karfanaa waa lagu tukanaa qubuuraha muslimiintana waa lagu aasaa wey saas weeye shaaficiyadu sidaasay qabaan wey ahlucilmiga gaalka inay yahay qabaan hadde iyaga waa u murtad waddada murtadkay marsiinayaan aan kala qaadayn laakiin shaaficiyadu saasay u kala qaadeen wallah subxaana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak calaa nabiyina mxamed